rajiim bismi illahi raxmaan raxiim waxaynu ku jirnay istijadii iyo adaabtii xaajada loo gudanayey wa shardu laa yajifu khaarijun walaa yadra'a hayruhu walan yantaqila shardiga uu leeyahay istijada dhagaxa lagu istijoonaya waxaa weeye laa yajifu inaanu angegin khaarijun wixii soo baxay walaa yadra'u hayruhu wax kale oo hayrkiina waa inaanu ku soo dariin walan yantaqila waana inaanu guurin wanadbu sunnu waxa weeye fi lbinaa'i dhiska laa mustaqbilan an laa yakuuna mustaqbilan inaanu noqonin mid qaabilsan ow mudbiran ama mid u daba jeediyey qiblada wa xaramuuhu waanay xaaraam yeeleen filfalaa bannaankii walaa bimaa'in raakidin biyo fadhiyana waa inaanu ku xaajo gudan walaa mahab meeshay dabayshu ka soo dhabanaysana xaggeeda waa inaanu xaajadiisa u gudan wa taxta muhmirin geed midhale hoostii wa haqbin iyo god wa sarbin iyo wa sarabin iyo jeex waa inaanu xaajadiisii ku gudanin waxa uu leeyahay sheekhu shardiga loo shardiyayo marka dhagax lagu istijoonayo waxa weeye inaanu angegin shardu shardigu waxa weeye loo shardiya marka uu qofku dhagax ku istijoonayo laa yajifu khaarijun waa inaanu waxaan soo baxay angegin oo dhagaxa waxaa lagu ogol yahay inaad ku isjoogto inta uu qoyan yahay marse haddii uu qallalo ama kaadi aad ama saxra ha ahaadee dhagax kuu gudi maayo oo dee waxba dhagax ka qaadi maayo ee dhagaxa waxaad ku isjoog karaysaa uun inta uu qoyan yahay waa shardu shardiga loo shardiyo ku istijeysashada dhagaxa laa yajif waynaanu angiye khaarijun shaygii soo baxay walaa yadra'u hayruhu wax kaloo kayrkiiyana waa inaanu ku soo dariin ee ay tahayuun wixii meesha ka soo baxay haddii biyo yar iyo wax kale iyo ay meeshii ku soo kordhaan ay ku dhacaan waxay leeyihiin markaana biyo ayuunbaa caynoobaye dhagaxii waxba ka tari maayo walan yantaqila waa inaanu guurinoo meeshii uu ku dhacay marka uu soo baxuu ku sugnaaday waa inaanu ka guurini hadduu meelo kala gaadho meelahaa kale biyo-unbaa laga maarmaana dhagaxi haba ka tari maayo walan yantaqila waa inaanu guurinoo meel kale aanu u guurin waxaa kaloo sheekhu oo halkana yana inoogu sheegayaa inaanu qofku marka uu xaajada gudanayo ee weliba dhisna uu ku dhex jiro sida wanaagsani ay tahay inaanu qiblada qaabilin dabadana u jeedinin isaga oo maamuusaya oo ikraamaya yacnii ilaahay kacbadiisa waanay xarrimeen meeshu haddii ay fala iyo bannaan tahayna inay xaaraan tahay ayaa ay caddeeyeen waayo nebigu sala allahu calayh wasalam xadiidka sugan waxa uu ku yidhi haddii aad tagtaan meeshii aad ku xaajo gudanayseen ha qaabilina qiblada hana u daba jeedininoo kaadiyo saxra midda hala qaabilina walaakiin shariqu wa uqarribuu ama xaggaa cadceedka u dhac ama xaggaa cadceedka soo bax labada midun ula jeedsan laakiin dhinacyadan kale ha ula jeesanina isagoo nebigu yacnii dhis ku jira oo xaggooda u jeestayna waa la arkay markaa way iska bannaan tahay mar haddii dhis iyo aad suuli ku jirta laakiin bannaan ayaan la ogolayn markaa haddaad dhis ku jirta lafdeeday suurtagal ku tahay inaad ka jeesataa way fiicantay buu ku leeyahy wanadbu sunnu waxa weeye filbinaa'i dhiskii markaaad ku xaajo gudanaysa meel dhisan laa mustaqbilan an laa yakuuna mustaqbilan inaanu qiblada qaabilin ow mudbiran ama inaanu dabada u jeedinin waa sidaas fiicanun laakiin waad samayn kartaa wa xaramuuhu culimmadu waxay way xaaraantilmeena waxay caddeeyeen inuu xaaraan yahay in loola jeesto ama dabada loo jeediyo filfalaa meeshu markay bannaan tahay ee aanad wax iska xigsiinin iyada way xaaraantinimeeyeen walaa bimaa'in raakidin biyo fadhiya inaanu ku xaajo gudanin ayaa iyaduna adaabta ka mida ama kaadi aata ama saxra atee biyo fadhiya ama ha yaraadaan ama ha badnaadaane waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu nahiyey an yubaala filmaa'i raakid biyaa fadhiya inuu qofku ku kaajo oo uu ku hawl guto waa uu nahyo wuu diiday walaa mahab meeshii ay dabayshu ka soo dhowanaysay xaggeeda inuula jeestaana iyadana ma wanaagsana waayo dee haddii uu kala hor jeesto way ku soo celinaysaa dabayshii baa kugu soo celinaysa dabeetana waad nijaasoobaysaa marka waa inaad kala jeesataa halkay dabayshu ka soo dhabanayso wa taxta muhmirin geed midhale hoostiina ayana waa inuu kala dheeradoonu ku xaajo gudanin walow wakhtigii midhaha ay lahayd bayaanay ahaanin waayo waxaa laga ilaalinayaa dee midhaha dadku ay intifaacsanayaan inay wasakhoobaan oo dabeetana dadku ay gees maraan marka waa karaahiya iyaduna wa taxta muhmirin geed midhale hoostii ayana waa karaahiya inuu qofku xaajo gutaa wa haqbin iyo godkii haqbiga waxaa loga jeeda waa kasaa u dheer ee mudawarka ay wareegsanaysaa u dheer isagana inaad ku xaajo gudataa waa laga wanaagsan yahay nahyina waa ku soo arooray oo waxay yidhaahdeen dee waxaa laga yaabaa in xayawaan weyniba ku jiro kugu soo booduu ku waxyeeleeyo ama xayawaan daciifu uu ku jiro ood ku waxyeellaysa adugu waa sarab sarabkuna waxa weeye waa godka dilaaca dheer waa jeexa dheer wey kii godka saa u daloolaha kana waa jeexii ayagana inuu qofku ku xaajo gutaa waa karaahiya oo waa laga fiican yahay waayo kii hore ayuunbuu la mid noqonayaa wadilli harkii wa ariiqii iyo waddadii waa inuu ka dheeraadaa walyabcud ha fogada walaa yaxmilu qaadanna maya dikrallaahi ilaahay xuskiisa ow man arsala ow dikra man arsala ciduu diray oo rususha ah xuskooda qaadan maayo waman sahaa qofka saawiyaa damma calayhi bilyaddi gacanta ayuu ku qaban wayastaciidu ilaahay buu maangeli wa bicagsi lmasjidi masjidka sidii cagsigiisa ahayd baanu u geli faqadimilyumnaa midigta horaysii khuruujan bixidda was'ali makfiratan dembi dhaaf ilaahay weyddiiso waxmed ilaahay ku xamdi wa bilyusra dkhul bidixda ku gal wactamid ilyusraa cusko bidixda wasooban axsiraa maradana fayd shay-an fa shay-an in in yar saakitan adigoo aamusan mustatiran oo isqarin waxa uu leeyahay sheekhu waxyaalaha kale aadaabta ka mida waxaa ka mida inaanu ku xaajo gudanin harkii meeshii dadku ay harsanayeen ee ay isugu imanayeen dariiqii iyo waddadii ay marayeen inaanu qofku ku xaajo gudanin ayaa aadaabta ka mida waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa wuxuu ku yidhi waxaa ka dheeraataan labada shay ee dadka lacnadooda soo jiida oo maxay yihiin baa la yidhi rasuulla wuxu uhi waa ka meeluu ku xaajo guto ka dhiganaya dadka waddadooda ama harkooda iyo meelaha ay fadhiistaan markaa harkii waxay culimmadu uga qiyaasanayahay dee dugsiga iyo maxilliyada qabowyadu jiraan meelaha ay ka yar midicsadaan ay dugsadaanna la mid bay noqonaysaa waa meelaha ay isugu yimaadaan wadilli harkiina waa inuu ka dheeraadaa wa ariiqii iyo waddadii xaajada waa inaanu ku gudan walyabcud ha fogaado oo waxaa kaloo aadaabta ka mida inuu qofku fogaado ee aanu dadka dhexdiisa uun la fadhiisanin dee waxa weeye marka bannaan ayaa laga hadlayaa iminka maha dee magaalooyinkan iyo laga hadli maayo meelahaan loo wada sameeye waa marka bannaan la jooga le qofku ha fogaado oo mee yacni ilaa xad aan yacni waxaan ka soo baxaya cod uu leeyahay iyo ur uu leeyahay midnaba aan la dareemaynin waa inuu gaadhaa walaa yaxmilu dikra allaahi ow man arsala waa inaanu xambaarin oonu qaadanin ilaahay xuskiisu wuxuu ku qoran yahay alle xuskiisu ow man arsala ama man ursila yacnii ismi rusushiisa ka midana ama ismi kastoo mucadama yacni waa inaanu qofku sii qaadanin wuxuu ku qoran yahay waayo nebiga marka uu khalaaga gelaya khaatamkiisa iyo fargashigiisa waa uu iska saari jiray oo muxamedun rasuulullaahi ay ku qoran tahay sida riwaayada nasaa'i ay tilmaamayaan waman sahaa adama calayhi bilyadi walaa yaxmilu dikra allahi ilaahay xuskiisa wuxuu ku qoran yahay xambaari maayo oo man arsala ama ciduu diro rusushiisii ka midii magacood wuxuu ku qoran yahay qaadan maayo hadduuse ilaawo ama camdanba u galo waman sahaa buu uhi qofka sahwiya ee iska sii qaata ee la gala dama calayhi bilyadi waa inuu gacanta markaa ku qabtaa wayastaciidu waa magan gelayaayo ilaahay buu magan gelaya allahuma innii acuudu bika min alkhubsi waalkhabaa'ihi ba odhan ilaahay waxaan kaa magan gelaya shaydaankiisa labiyo kiisa ladigba waa kaa magan gelayaa buu odhanaya oo nebigu marka uu khalaaga gelayo sidaas ayuu odhan jiray buu idhi anas wa bicagsi almasjidi masaajidka yacni si yacni cakiskiisa ayaanu gelid iyo bixidba u samaynayaa waayo masjidka lugta midigna waa la soo horraysiin jiray marka la soo gelaya marka la baxayana lugta bidix baa la horraysiin jiray marka waa masjidka cagsigiisi suuliguna faqadim ilyumnaa khuruujan wuxuuhi midigta horraysiin markaad baxayso markaad soo gelaysana bidixda ayaad horraysiinaysaa was'alii weyddiiso ilaahay makfiratan dembi dhaaf weyddiiso waxmadii kuna mahadnaq wa bilyasradkhuli bidixdana ku gal yacni markaad baxaysa midigtaa la horraysiinayaa buu idhi waxaanad weydiinaydiisanaysaa ilaahay makfira iyo dembi dhaaf waanaad ugu mahadnaqaysaa bidixdaanad ku gelaysaa oo qufraanaka ilaahay ou dembi dhaaf baa kuu sug yacni dembi dhaafkaaga ayaan ku weydiisanayaa buu odhanaya alxamdu lilahi la adhaba cani aladaa wa caafaanii si asxaabu sunan ay warinayaan ilaahay dhibtayga tegsiyey ee caafiyey ayaa mahad leh riwaayadka qaarna qufraanaka unbay ku gaabsadaanoo markaa sugan inta kale laakiin waa daciif xadiidkeedu wactamid ilyusraa bidixda cusko oo qofku marka uu fadhiisanayo xaajo gudanayo dhinaca midig dhinaca bidix buu cuskanayaa lugtan kale midigtana waa ka fudaydinayaa ta bidixdana wuu ku fadhiisanayaa ama wuu cuskanayaa xadiidka ku soo arooray horta ma sugna laakiin waxay tilmaamaan in shaygan soo baxaya ay sidaasi u sahlan tahay sidaasa u sahlan bay yidhahdeen yacni inuu toos ka dhigay iyo inuu midkiisaara waxaa ka sahlan isagoo dhinacaa bidix isu barbariyo oo bidixda ku fadhiista waa hawaban axsira axsiran ayay ka dhigantay fayd maradana fayd shay-an fa shay-an in yar in yar maradana u fayd oo macnaha muxuu diidayaa dee adigoo taaganun markaa inaad isqaawisood markaa maradii dabada ku laalato markaa waa hawaban maro axsira fayd shay-an fashaanin in yar markaa u soo faydo markaa dee fadhiisato dhammaanteed iska wada qaad saakitan adigoo aamusan waxaa la sunneeyaa qofku inuu ka aamusnaado hadalka ama xusaada ama wax kale ha ahaadee oo hadalku markaa uu qofku xaajo gudanayo waa makruuh daruura inay jirto mooyaane dee hadduu arko qof markaa indhalo oo meel kusii dhacaya ama dee wax mushkilad ama qof wax la yeelayo markaa uga digayo u hadli laakiin wixii aan mar haddaan baahi u haynin ha aamusnaado mustatiran adigoo weliba is-asturi oo dee dadka indhahoodana waad iska qarin oo waa inaad dadka indhahooda iska qarisaa haddii aad dee meel aad isku qarisi helayso hadday masel barankaa iyo meelaha tahayna waad yar durki uun ila meel aad isku qarisaa ma jirtiin wa min baqaayal bawli kaadida hadhaageedana yastabri-u waa u iska beri yeeli walaa yastanjii ku istijaysan maayo bilmaa'i biyihii calaa maa nasala wixii ka soo degay ka soo baxay korkiisa ku istijoon maayo laa maa meel maya lahu buni loo dhisay bijaamidin wuxuu ku istijoon shay adag dahara oo daahir noqday laa qasabin aala maya wadi ixtiraamin iyo shay ixtiraam leh ka hamari sida midhaha oo kale waxa uu leeyahay sheekhu waxa uu wamin baqaayal bowl iyo sabriw qofkii istijoonaya waxaa laga maarmaana hadhaaga kaadida inuu iska istibreeyo oo iska hubsado si markaa aanu dee markuu istaago aan wixii haddana uga soo noqonin waa inuu yacnii iska hubiyaayo waa inuu kacaayo waa inuu yidhaahdaayo waa inuu xubinka markaa si fiican gacanta u mariyaa waayo waxyeele cadaabulqabriga lagu mudanaya dee qofkaan kaadida iska beri yeelaynin ayaa ka mid ahaa walaa yastanjii bilmaa'i calaa maa nasala waxaa kaluu ihi sheekhu waa inaanu ku istijoon biyo wixii ka soo baxay korkiisa masalan meel bannaana baad joogtay meeshii masalan ama waad ku saxarootay ama waad ku kaadday waa inaanad biyihii inaa bartii unaad oo fadhiya aanad ku istijoonin waayo intay wixii ku dhacaan bay kugu dulduulayaan ee waa inaad meel kale istijadii la tagtaa halkaad yacni xaajada ku gudatay meel aan hayn waa inaad istijadii la tagtaa laa maa lahu buni meeshii ayada loo dhisay ayada waxba kala tegi mayside mar hadday meeshu dee suuliyeeyo meel loo dhisay tahay halkaasunmaad kuna xaajo gudan kuna istijoon laakiin markay meeshu bannaan tahay waa ina halkii aad xaajada ku gudatay iyo halkii aad markaa ku istijoonaysay ay laba meelood kala ahaadaan wa min baqaayal bawli kadi hadhaageeda yastabriu wa iska hubsan uu iska beri yeeli walaa yastanjii ku isjaysan maayo bilmaayi bi calaa maa nasala wixii ka soo baxay korkiisa laa maa lahu buni wixii loo dhisay iyada meeshii loo dhisay mayo ayada uu iskaga yacni uu iskaga istijoon waxau haddaba halkan sheekhu inoo sheegayaa wixii noqonayey xajarka oo kale macnaha dhagaxun maaha e waxaa la yaaliyaa wixii qaydadkan aynu sheegi doonno laga helo ayaa istijadii ku gelaya wuxuu idhi bijaamidin shay adag ayay istijaas ku xasilaysaa shaygaadkaa maxaa ka baxayaa dee shay ay wixii xagga kale uga baxay imka haddaad kilinis qaadato dee waxa la markay xagga kaga dhacdo gacantaadii bay gaadhaysa ama wixii uu ka dhex baxayaaba ama warqadiina haddaad qaadato uu ka dhex baxayaa markaa shay jaamid ahoo adag waa inuu yahay tawra oo daahiroobay waa inuu yaho waa inuu daahirna yahay ee shaygii nijaasta ama mutanajiska ahaa sida saaladii dameeraha iyo wixii la mid ahaa ma gelayo istinjoog laa qasabin qasabna geli maayo yacni waxa shardi ah inuu yahay qaalic wax nijaasada fulinaya yacni goynaya waa inuu yahay qasabka iyo alaha iyo quraaradiiyo wixii la midi haddaad geddiga maanta quraarada isku waddo waxba kaa goyn mayso yacni shay amlasa oo waxaa la diidayaa saa ama aalaha oo kale amayn amba quraaradoo kale ah ayaa la diidaya markaa shay wixii fujinaya oo qaadanaya waa inuu yahay wadi ixtiraamin shay ixtiraam mudan isaguna ma gelayo oo halkii sijada kuu geli maayo ka hamari sida midhihii oo kale iyo shay alyaala shaygii matcuumka ahaa ee la quudanayay oo kale iyo lafihii oo markaa nebigu uu diiday yacni waxyaalahaasoo kale lagu sijoon maayo baabulgusli ama baabulgasli maydhashadii ayuu baab yahay waayo maqaasidii dahaarada ayay maydhashadu ka mid ahayd marka waa qofka waa yani asalka luq ahaan waxaa la yidhaahdaa biyahoo shayga ku dureera qasli waa la yidhaahdaa sharci ahaanna waa biyahoo dee la wada gaadhsiiyo jidhka iyadoo niyo iyo ujeeddo iyo qasad loo gaadhsiinayo wuxuu uhi muujibuhu waxa waajibiyaa almaniyu mani iyo biyaha taranka weeye xiina yakhruju marka ay soo baxaan waalmowtu geeri baa waajibisaa waalkamratu intaa hore ee xubinka labka xaysu tuulaju marka la geliyo farjan xubin kale oo taran ayaa isna waajibiya walow maytan maydba ha lahaado bilaa icaada iyadoon maydkaa maydhigiisa waxba la soo celinaynin waalxaydu waalnifaasu waalwilaada xayd iyo nifaas iyo dhalmo ayaa iyaguna maydhi waajibiya wuxuuna yidhi sheekhu waxa waajibiya ee asbaabta maydhashadu ay tahay kow waa almaniyu mani iyo biyaha taranku qofka haddii ay ka soo baxaan rag iyo dumarba maydhi baa ku waajibay innama almaa'u min almaa biyuhu biyo ayay gu waajibaan biyuhu waxay gu waajibaan in qofku maydha markay biyuhu ka soo baxaan waxa kale oo musalama ay tidhi waxaa timi umusalayn baa nebiga u timi waxay tidhi ilaahay xaqa kama xishoodo ruuxa dumara maydhasho ma lagu leeyahay haddii ay riyooto oo biyaha taranku ay ka yimaadaan ma lagu leeyahay maydhasho bay tidhi nebigu nacam idaa ra'at ilmaa hadday biyaha taranka ay aragto hayo ruuxii dumaraha maydhasho waa lagu leeyahay buuli markaasoo bixitaanka biyaha iyo galmadu waa kala gaaroo biyaha soo bixitaankoodu hadday qofka ama riyo kaga yimaadaan ama fikiray kaga yimaadaan ama taataabashiyo ciyaaray kaga yimaadaan maydhigi waa ku waajibay galmadii iyo kulankiina walow biyaba yaanay ku imanina waa halkeeda waalmowtu geeri baa iyaduna waajibisaa oo qofkii muslikaa shahiidka iyo dhiciska midnaba aan ahayn hadduu dhinto isagana in la maydho ayaa waajiba waalkamratu waxaa kalaa kamradu waa xashafada intaa la yidhaahayo xubinka ragga hore xaysu goortii tuulaju farjan xubinkaa taranka ee dumarka la geliyo ayadana maydhigii wuu waajibay labadoodaba wuu ku waajibay walow maytan yacnii kaa la geliya maydba ha ahaadee bilaa icaada iyadoon waxba la soo celinaynin maydhigii markaa qofkaa maydkaa oo isagu mar hadduu dhintay takliifdiisu way golay yacni wax walibana way dhici karaanoo wax la yaab leh yacni culummadu waxa dhaciya iyo waxaan dhicinba way ka hadlaan markaa ayaanay biyaba ka imanina haddii xubnaha taranku ay kulmaanna maydhigii waa waajibay walkamratu intaa hore xashabada xayisuga hore tuulaju la geliya farjan walow maytan walow kaana hada alfarju limaytin ba ha u sugnaadee ayadana maydhigii waa waajibaya bilaa icaada iyadoon waxba la soo celinaynin maydkii maydkaa waayo takliifdiisii baa goday saddexdaa waa ay wadaagaan labka iyo dhadigu oo biyaha taranka soo bixitaankeeda iyo geeridaa iyo labadaa la guda kulankooda saddexdana dumarka ayay u gaar yihiin walxaydu waa dhiigga xaydka la yidhaahayo caadada haddii uu ruuxa dumara ka yimaado marka uu ka go-o inay maydhataaba waajib ku ah waayo faadima binta abi xubaysh wuxuu nebigu ku lahaa dhiiggaa xaydku markuu soo qaabilo salaadda kadib markay jeesatana iska maydhoo tuko yacni fakhtasilii wasalli maydhoo tuko ka labaad ee ay dumarka u gaaree nifaasweena waa dhiiggaa dhalmada ka dambeeyo waa dhiig xaydoo kulmayuun walwilaada dhalmaduna iyana ruuxa dumari marka ay dhasho ee weliba dee dhiiggaasina uu ka go-o way maydhanaysaa maydhi baa ku waajibay waxa leeay xataa haddii aan wax dhiigiba ilmaha la soconin waxaa ku waajibinaya dhalmadaasaa ku waajibinaysaa markaa nifaaskii iyo dhalmadii waa kala gaar waxa uu sheekhu halkan ayana inooga sheegayaa waxyaalaha manidaa ugu horraysa lagu garto waayo biyayow kale ayaa jira oo ku dhow oo aan la xugun ahayn markaa wuxu uhi wayucrafu lmaniyu manida iyo biyaha tarankaa billadda macaan baa lagu gartaa xiina khuruujihi markay soo baxayaan qofkuu macaansado wa riixi طalcin ubaxa timirta urtiisa oo kale ow cajinin ama qoosh ayuu leeyahay waman yashukka qofka shakiya hal maniyun dahara mani inay ka timay ka soo daahirtay ow huwa madiyun ama madi inuu yahay khuyira bayna dayni labadaasaa la doorgelinayaa waxau leeyahay sheekhu manida saddex arrimood ayaa lagu gartaa oo biyayowga iyo sawaa'isha kale ee xubnaha taranka ka yimaada ay kaga socantay waayo mid weeyaane marka ay soo baxayaan yacnii macaansiya dareen bay leeyihiin oo sida biyo caadiyo bilaa dareen ku imanaya maaha midda labaad marka ay qoyan yihiin ubaxa timirta ama qooshka urtiisoo kale ayay leeyihiin ka saddexaadna waxa weeye si boodda a bay u soo baxaan min maa'in daafiq waa biyo booda iyo biyo markaasi dareera oo caadiga isaga yimaada ma aha markaa isaga waxyaalahaas ayaa lagu garanayaa waxaa jira markaa mid la yidhaha wadi wadi waa biyo cad oo adag oon iyagu ur lahayn had iyo goraale kaadiya kadib bay yimaadaan ama marka qofku shay culus uu qaado ayay yimaadaan madi baa jirta iyaguna wadi iyo madi madiduna waa biyo iyaguna jilicsan oo dhego had iyo goraale marka dareenka qofku uu kaco dabadeed bay ka yimaadaan markaa labadaa dambe ayagu waxay labadaa dambe ee wadida iyo madidu maydhasho ma keenaan laakiin waa nijaas waxay keenaan qofku inuu ka istinjoodo jidhka iyo maryaha intay ka gaadheenna uu iska maydho laakiin ayagu maydhasho ma keenaan waxaan dadka qaadka lagu ibtileeye ay sheegaanna waa labadaasun markaa waa labadaa mid ka mido nay idhaan waxun baa naga soconay oo naga soo baxa wa yucrafu almaniyu biladati macaan baa lagu gartaa xiina khuruujii markuu soo baxayo la macaanso wa riixu alcin ubax urti ow cajinin baa lagu gartaa ama qoosha haddaba qofku hadduu ka shakiyo waxbuu isku arkay waxani ma maniba mise waa madi maradiisii buu ku arkay jidhkiisii buu ku arkay yacnii labada mar haddii aanu kala hubin tuu doono ha ka dhigto oo ama mani ha ka dhigto ha ka maydho ama madi ha ka dhigto oo intuu ka istijooday iyo jidhkiisa wixii uu gaadhayba ha ka weysaysto labadaa kee uu doonaa buu ka dhiganaya waman yashuka qofka ka shakiya hal maniyun dahara mani inay ka soo daahirtay ka soo baxday oo huwa madiyun inuu yahay bayna dayni labadaasaa khuyira la doorgelin waalfardu faradku waxa weeye tacmiimun gaadhsiin lijismin jidh la gaadhsiiya daharaa muuqday shacran timo wa dufran ciddi manbatan halkay timu ka baxayaan waa basharan iyo jidhba wa niyatun iyo niyo iqhtaranad la xidhiidhay bilibtidaa bilowga kalxaydi sida niyadii xaydka ow jinaabatin ama jinaabo tacayanad ku caynowday oo ku caddaatay waxyaalaha aan soo sheegnay wa shardu shardiguna waxa weeye rafcu najisin nijaas koryeelkeed qad culimaa la soo ogaaday iyo wa kullu shardin shardi kastoo fil wuduu'i weysadii qudima lagu soo hormariyey halkan wuxuu inoogu sheegayaa arkaantii ama furuuddii maydhashadu ay lahayd waa laba shay labadaa shay waxa weeye niyo oo qofku niyeeyo waxaanuu ka maydhanayo taaniyan waxa weeye inuu jidhkiisa iyo timihiisaba biyaha wada gaadhsiiyo marka waa halkuu ina leeyahay waalfardu fardku waxa weeye tacmiimun inuu wada gaadhsiiyo lijismin jidh jidhkaasoo daharan wada yacnii jidhkan daahirka ah maaha jidh baatin iyo meelo hoose inuu doondoone jidhkaa daahirka ah ee muuqanaya inuu wada gaadhsiiyo weeye shacran timo wa dufran ciddi manbatan halka ay markaa timu ka baxaan wa basharan iyo jidhba in alliyaaliyo intaaba waa inuu wada gaadhsiiyaa qofkii ama jinaabo ama xayd ama nifaas ka maydhanayey waa inuu jidhkiisan daahirkooda wada gaadhsiiyaa timihii ciddidii meeshii timaa dhexdoodahay iyo jidhkiiba waa inuu wada gaadhsiiyaa dee ficilkii nebiga ee caddaynayey wain kuntum junuuban fataharuu ayaa sidaa ahaa ka labaad wa niyatun bilibtidaa iqtaranat waa niyo la xidhiidhay bilowga markaanuu maydhashada bilaabayo waa inuu niyadeena la xidhiidhiyaa waxaanuu ka maydhanaya u niyeeyaa wa niyatun bilibtidaa iqtaranat bilowga la xidhiidhay kalxaydi si niyo marka ay ruuxa dumari niyooto inay xaydkii iska maydhayso ow jinaabatin ama jinaabo inuu iska maydhayo qofku tacayanat bimacnaa caynowday oo caddaatay oo ku caddaatay macnaha dee waxyaalaha aan soo sheegnay macnaha uu hubo oo dee ladadii iyo riixdii wixii ku caddaatay amaa tacayanad wa iska takmilatulbeydna waa laga dhigi karaa sidaana waa loogu macnayn karaa halkanna wuxuu inoo gelayaa shuruuddii maydhigu lahaayo wuxu uhi wa shardu shardigauna waxa weeye rafcu najisin qad culima waa inuu nijaas loo ogaa oo jiriya saarnid waa inuu iska sii tiraa mase haddii ay kaadiya wax ku duulduuleen waa sidii raajici qabayoo u yacni kaafin maysa maydhasho keliyaahe waa inuu nijaasta hortu iska sii maydhaa kadibna u maydhaa rafcu najisin qad culima wa kullu shardin fi lwuduu'i qudima waxaa kaloo shardiga shardi alliyaaliyo shardigii inoogu soo horo maray waysada halkanna shardi buu yahay lahu shuruudu khamsatun duhuuruma wa kownuhu mumayizan wa muslima wa cadamu lmaayici min wusuuli maain ilaa basharati lmaqsuuli shuruuddii halkaa inoogu soo tilmaamay iyadana kana shardi bay u tahay weeye wa sunna waxaa la suneeyey bismi illaahi ilaahay magaciisa inuu ku maydho qofku warfac qadalan qudhun iyo wixii ku yaallayna iska kor yeel suma alwuduu wayse ayaa la sunneeyaa waarijla ay rijlaani labada lugoodna lan tu'akhira ha dibdhigi ama lan tu'akhara la dibdhigi maayo wa in nawaa hadduu niyeeyo fardan iyo wa naflan xasalaa labadoodiiba way xasilay oo wada heli ow ama ma wada niyoonine fa bikullin mid la arko taxasala midluhu baa taxasala bihii ku xasilaya wa sunnata algusli ayuu nawaa niyeyn liakbara kii weynaa buu u niyeyn oo jurrida laga dhartiray can diddin kii ka soo hor jeeday wa ilaa haddii kale alasqara kii yaraa buu niyoon halkan wuxuu inoo gelayaa sheekhu sunnayaashii maydhashadu ay lahayd wuxuu uhi wa sunna bismi illaahi waxaa ka mida sunayaasha maydhashada inuu qofku bismi illaahi yidhaahdo oo sidii weysadii oo kale inuu ilaahay magaciisa qabsado ayaa sunno ah janaababa ha lahaadee warfac qadaran nijaas maaha wixii kale aqdaarahaa ee saarna sida candhuuf iyo xaaka iyo waxay kale kugu duulduulay ayagana iska sii tir warfac kore qadaran wixii qurhun ahaa uma alwuduu'u weyso ayaa markaa la sunneeyaa inuu weysaysto weyse dhammaystiran waayo xadiidkii saxiixa ahaa ee bukhaariga ku sugan caisha laga warinayey waxaa jir nebigu markuu jinaabo ka maydhanayo gacmaha ayuu maydhi jiray dabeetana wuxuu u weysaysan jiray siduu salaadda u weysaysto oo kale ayuu weysaysan jiray markaas uma alwuduu'a weyso ayuu la imanayaa waa weysaysanayaa hadhow markaa waa maydhanayaa deete wax weyse labaad soo celmaayo mar hadduu markan hore sii weysaystay yacni waana man masbuuc buu yahay meel kasta inuu taabto meel kastu maydhayana maydho wa rijla lan tu'akhara lugta lama dib yacni rijla rijlaa labada lugood baa laga wadaa la dib dhigi maayo aqwaasha qaarkood baa waxay qabaan in waysada intan hore uun oon lugu ku jira qof weysanaya ha dhowto markuu maydhaysaa dhamme inuu lugaha maydhayo xadiid maymuuna laga warinayaana waa jira inuu rasuulku weysay weysaa salaadda labada lugood mooyaane oo markaa farjigiisiiya wixii dhibaato soo gaadhay deetana biyaha isku shubay hadhowna deeta lugihii uu maydhay markaa isagu laakiin wuxuu leeya warija irjan lam tuakhira la dibdhigi maayo waad iswada raacinaysaa weysada macalugi waad maydhaysaa xanaabiladoo kalea qaba marka dambeed maydhatay ood lugaha aad meel kale meeshaad ku maydhatay meelan ahayn aad ku maydho waxaana la yidhahdaan waa markii dee masalan dhulka dee dhoobadaa iyo dhooqadii lagu maydhanayey inaad markaa meel kaleo angegel aad luginaysa dhooqadii waxis kaga maydho haddaba haddii qofka dhowr maydhi u baahan yahay masalan jinaabaa jirta berrina waa jumco maydhigii jumcaduna waa jiraa markaa wuxu uhi wainna waa fardan wa naflan xasaraa hadduu labadiiba halkan maydhi unu niyeeyo faralkiisii janaabada iyo xaydkiiyo nafl yacni maydhashadii jumca ama ciid oo kale xasalaa labadiiba waa xasilayaanoo niyadiisaasunbaa lagu camal fari tashriiggaa iyo wadaajintaa wadaajiyeen waxba yeeli maayo bay idhaaheen ow ama yacni ma wada niyeynin fabikullin mid la arko milahubaa taxasala ku xasili milubaa taxasala yacni ku xasilaya haddii aanu niyeyna masalan jinaab u maydhay yacni wixii la midka ahaa ayuunbaa yacni wixii farad oo dhan baa soo hoosgelaya haddii uu sunno yacni keliya niyeeyana sunnii unba u xasilaya kii kale u xasili maayay bay ayagu leeyihin oo masalan haddii uu niyeeyo faral niyo jinaabo hadduu niyeeyo bay leeyihiin maydhi kastoo faral ahaa ayaa ugu xasilaya haddii uuse jumco niyeeyo maydhi kastoo sunno ahaa ayaa isna ugu xasilaya bay yidhahdeen ow fa bikulli milu taxasala waa caynkaa baydkan yar ee dambe ee aada mooddo waxoogay in cibaaradiisa yar adaygu ku jiro macnaha uu ka hadlayaa waxa weeye waa tanaynu nidhi qofku maydhashada weysuu ka horraysiinayaa mid kalena waataynu soo sheegnayoo shaaficiyadu waxay qabaan qofka oo weyse qabaa haddii fikir iyo ay kaga timaaddo manidii inaanay weysadii ka jabin laakiin maydhi ku waajibayo horaynu usoo tilmaanay haddaba qofkii oo masalan sidaa fikirka isagoo weyse qaba sidaa fikirka ay kaga timi oo maydhashadii doonayaa weysadana weysaysanayo sunnata algusli unbuu u niyoon sunnihii maydhashada oo yacni xadadkan weyn unbuu u niyoonayaa wa ilaayoo haddii ay labadiiba kulmaan oo qofkii weysela'aan iyo jinaaba ay labadiiba ku wada kulmaanna maydhashadan koryeelka xadadkii yaraan buu u niyoonayaa cibaaradu waa intaa horta macnaheedu markaa nawaadaad soo horraysiin waa nawaa weysadan wuxuu u niyoon sunnata algusli sunnihii maydhashada liakbare kii weynaa xadadkii weynaa sunnihiisii ayuu u niyoon kaa weynoo juridda can diddin laga dhar tiray kii ka soo hor jeeday oo xadadkii yaraa aanu la soconin marka aanu xadadkii yaraa la soconin ee waxaan korkiisa ay kii akbarka hawn yahay oo isagoo weyse qaba aynu hi fikir buu ay kaga timi weysadan wuxuu la niyoon sunnata algusli oo xadadkan weynun buu niyoonayaa wa ilaa haddii kale oo jurrida candidin baynu nidhe kan weyn xadadkii yaraana la socdana alasqara kii yaraa buu niyoonayaa xadadkii yaraa koryeelkiisa waa nawaa sunnata algusli weysadan weysaya sunnihii qusliga ayuu niyoon liakbara xadadkii weynaa buu u niyoon xadadkaa weyn oo jurrida yacnii laga medhiyey candidinkii ka soo hor jeeday ee xadadkii yaraayahi marka aanu la soconin ee uu masalan weyse qabo ee uu maydhanayo weysadan wuxuu u niyoonayaa un sunnata alqusli oo uu leeyahay xadadkan weyne waa ilaa haddii kale oon laga dhartirayn labadiba ay kulmaanna alasqara weysadan wuxuu u niyoonaya oo xadadkii yaraa waa shacaran timo waa micdafan iyo meelaha laalaabmana tacahadi ku dadaal wadlug marmari gacantii waallid saddexee wa biyumnaa kabtadi midigtaadana ku bilow wa tutbicu alxayda xaydkii markay ka daahirsanaysaa ruuxii dumara bimiskin waxay raacin wax udug leh walwilaa xidhiidhin ayaa iyana sunnaa waxaa weli inoo sii wadaa sheekhu sunnayaashii ay lahayd maydhashadu wuxuu qofku marka uu maydhanayo waa inaanu biyownin intuu saa isugu shubo ama intuu qasabadu inuu ishoostaago aanu iska dhaqaaqine waa inuu timihii iyo jidhka meelaha laabma ee laga yaaba inaanay biyuga waa inu gaadhsiiyaa oo yacnii kirinkilooyinka iyo meelaha dhammaan waa inu dhulkaasoo dhan biyihii kuday inu wada geysa haddii wada kale weligii junubun buu ahaanaya markaa waa shacaran waa micdafan timihii iyo meelihii jidhka laalaabmayeyba tacahadi ku dadaal oo yacni waa inuu timi yagarkii biyaha markaa hoosgeliyaa si ay u gaadhaan meelihii laalaabmayey ee laga yaabo inaan biyu gaadhnin waa inuu gaadhsiiyaa wadlug jajabiyoo gacanta markaa intay ku gaadhaysaba gacanta jidhka wada gaadhsiiye waallid maydhitaanka jidhkana saddex saddex ka dhigoo dhinacaa midig buu saddex jeer maydhi haddana dhinacanuu maydhi yacani saasaa loo saddex saddexaynaya wa biyumnaaka ibtadi dhinaca midigna ku bilow si xadiidkii muttafaqa uu tilmaamaya markaa dhinacanuu markaa kaga bilaabi haddana dhinacan haddana dhinacaa dambe haddana dhinacaa bidix ee xagga dambe wa tutbicu lxayda ruuxii dumar ahaa waxay raacin markay dahaaro qaadanaysee nifaaskii ama markaa xaydka ay ka dahaaro qaasa bimiskin udug ayay markaa raacinaysaa walwilaa waa kii xadiidkii saxiixii lahaa khudii fursata min misk fatataharii biha waxaad qaadataa qidca iyo gabal mare ah gabadh baa u timi nebiga oo markaasii weydiisay siay xaydka uga maydhanayso markaasuu faray markaasuu lahaa maradaa qaado markaa weliba aada udgisay markaa xubinka mari walwilaa xidhiidhin ayaa la sunneeyaa la xidhiidhiyo maydhashadii oo waa sunna una yacni waana la kala qallajin karaa say shaaficiye qabaan masnuunuhu maydhiga kiisa sunnahayna xuduuru jumca jumca xaadiritaankeed weeye kilaa ciidayni iyo labadii ciidood waal-ifaaqa miyirsigii alislaamu walislaamu iyo islaamnimadii walkhasbu madoobaadkii alistisqaa walistisqaa roobdoontii walixraamu xarmashada dooniddeedii dukhuulu maka maka gelitaankeedii wuquufu carafa carafa istaaggeedii waramyu ganashadii buuraha waalmabiitu bilmusdelifa bariga musdelifo la baryayo wa ghuslu man hasala maytan iyo maydhidda qofka mayd maydhay kamaa lidaakhililxamaami xamaamka kii galayba sida loogu sunneeyo ow man xujima ama kii la toobay halkan waxa uu sheekhu inooga gelayaa maydhiyadii sunnaha ahaa maydhiyadii markaa waajibkaa wuu inoo soo sheegay maydhashada sunnaha ayuu halkan inooga gelayaayoo wuxuu yidhi maydhiga kiisa sunnahay masnuunuhu xuduuru jumca maydhiga kiisa sunnahay waa jumcaha xaadiritaankeeda oo qofkii inuu xaadiro doonayey inuu maydho ayaa u sunno ah qusluljumcati waajibun calaa kulli muxtaram yacnii waa aad buu adegiy ilaa xad waajib buu nebigu ku tilmaamay waxaana sarfinta markaa yacni waajiba ka sarfiyey qofka weysaysta maalinta jumcada buu nebigu yidhi rukhsadii buu qaatay waana wanaagsaantay qofka maydhana maydhiga ayaa u fadli badan kilaa ciidayni labadii ciidood ayaa iyaguna la mid ahoo inuu markaa ciidulfidrigii ciiduladxadii u maydhaanaa iyadana way wanaagsan yihiin oo dadka ayaa isu imanaya sida jumcada oo kale meel kasta oo markaa la ysugu imanayana in markaa nadaafad lagu yimaado ayaa wanaagsan walifaaqa waa miyirsi qofku hadduu waali ama miyir doorsoon ka soo miyirsadana inuu maydho ayaa wanaagsan alislaamu walislaamu wax kaloo iyadana yacnii gaalkii marka uu soo islaamo inuu maydhabaa wanaagsan oo dee nebigu qays ibnu caasim sidaas u fariyay humaamata ibnu athaal markay islaameen walkhasbu madoobaadkii yacnii salaada dayaxmadoobaadka ama cadceed madoobaadkana inuu qofku u maydho marka uu soo tukanaya ayaa wanaagsan waayo dadka ayaa isugu imanaya sidii jumcadoo kale alistisqaa walisqaa salaada roobdoonta in iyana loo maydho ayaa wanaagsan walixraamu ixraamkii markuu doonayo qofku xaj ama cumre ama labadoodaba inuu wada xidhana inuu sii maydho ayaa wanaagsan dukhuulu makka maka gelitaankeeda inuu markaa qofku maka gelayana inuu maydho ayaa iyaduna wanaagsanoo waa itibaacu nebiga ayaa lagu raacaya samayn jiray wuquufu carafa carafo istaaggeeda maalinta sagaalaad buurtaa jablo carafo la istaagayo iyana in loo maydhaabaa wanaagsan warrami ganashadii buuraha la gananaye la tuuranayey maalmaha ayaamu tashriiqa ayaa iyagana in loo maydho la sunneeyo waalmabiitu bilmusdelifa iyo kubariga habeenkaa tobnaad ee berri ay ciid tahay musdelifo la baryayo in ayadana loo maydhaabaa wanaagsan waayo waa meelo ay dadku isugu imanayaanoo si rawaa'ixdii kariihada ahayd iyo rafaadkii la soo galay qof bura isaga dulqaada darteed ayaa wanaagsan wa quslu man khasala mayitan waxaa kaloo wanaagsan qofka mayd maydhaa isna inuu maydho man khasala mayitan falyaqtasil waa nebigu wuxu uhi qofka mayd maydha ha maydho waxaana yacni waajibkii ka sarfinayo amarka ka weecinaya nebigaa wuxuu idhi korkiinna ma ahaanin markaa maydkiinna maydhaan maydhiya korkiin yacni mid waajiba idinkuma aha laakiin waa sunna qofku inuu maydho kamaa lidaakhililxamaami qofka xamaamka galaa isagana waa u sunna inuu maydhaa oo man xujima ama qofkii la toobay inuu maydhaana waa u fiicantay waay halkan waxaa daba inooga gelayaa waxoogay axkaamahoo uu xamaamku leeyahay waalguslu fi lxamaami maydhashada xamaamka lagu maydhaa jaaza lidakar labka waa u bannaan yahay maca satri cawratin iyadoo uu qofku cawradiisana asturayo waqadin lilbasar araggana uu laabi wa yukrahu adukhuulu fiihi linnisaa dumarkii ayaga waa loo karaahaystaa ilaa licudri maradin cudurdaar xanuuna oo nufasa ama nifaas iyo wax inkaasa mooyaane wa qabla an yadkhula intaanu gelina yucdii ujratahu mushqaayadiisiin walam yujaawis gudbinna maya fi iqtisaalin maydhasho xaajatahu dantiisa waa inaanu ka gudbinin oonu ka badinin xamaamka runtii halkan kaga hadlayaan culimmadu iyo xamaamyadeennu aad bay u kala duwan yihiin xamaamyadaa beryaha hore waxay iska ahayeen wax gaaban oo isku wada dhejsan oo laysu wada muuqdo ayay ahaayeen qof markuu istaaga laga yaabo in jidhkiisa badiisuma wada muuqato laakiin kuweennan dee dumarkiina meel gaara loo sameeyey raggiina meel gaara loo sameey qof walba maqsinaya qayb xidhan loo sameeyey iyagu yacanii karaahiyadan iyo arrimaha ma yeelanayaan markaa wuxuu sheekhu walquslu fi lxamaami maydhashada xamaamka uu qofku maydha jaaza lidakar labkii waa u bannaan yahay maca satri cawratin waqadin lilbasar isagoo cawradiisana asturaya oo dee isagoo muuqdo dad muuqdan cawradiisii muujiya ma bannaana waqadin lilbasar dee dadka kalena ee iyaguna meelahan hareerihiisa markaa iyaguna ku maydhanayana indhihiisana ka laabanaya waa inuu tiisana asturtaa ta kale dad kale indhaha ka laabtaa wayukrahu dukhuulu fiihi linnisaa waa la karaeyeystaa yacnii geliddii xamaamka dumarkii waa loo karahiyeystaa dee cudurdaar inuu jirco mooyaane oo dee xanuun inuu ku yimaado ama nifaas inuu dee ku yimaado mooyaane oo mar hadday markaa cudurdaaradaasi ku yimaadaan dee waa loo banneeyey markaa inay galaan iyagoo cawradoodana asturan araggoodana markaas laabanaya waayo meelaha iska bannaan aad iyo laxaad baa looga digay waayo nebigu sala allahu alay slm wuxuu uhi ruux allayaaliyo ruuxii dumara ee maradeeda ku bixisa meelaan gurigeeda ahayn yacnii ayadiyo alle wixii u dhaxeeyey way fayday oo way qaaday markaa waxaanu idhi waa kuwa dee caynkaasa laakiin kaa iyagana meel gaara loogu talagalay qofu lee maqsi ka xidhan uu leeyahay ragguna markaa dee meel qaara ay leeyihiin iyaga waa iska bannaan tahay haddiise mid ragga oo quran loogu talagalay ay tahay lafdeedu cudurdaar adagda inuu yimaado may uma bannaana wa qabla an yadkhula inta aanu gelin yucdii ujratahu mushqaayadiisa ayuu markaa siinayaa wixii mushqaayada ee uu qofkani ka qaadanayey ayuu siinayaa waayo intuu isticmaali doonaa majhuula bay yidhaahdeen marka ujrada oo la siiyaa jahaaladii labada ciwad ku iman lahayd ayay meesha ka saaraysaa walam yujaawis fi ikhtisaalin xaajatah kana gudbi maayo oo gudbin maayo xagga maydhashada dantiisa waa inaanu gudbin oo haddii ay biyihii biyo maftuuxa oo furan yihiin dee inaad markaa aad uun qasabadaysa hoos taagto fadhalaaq ka siiso mahe waa in danta adown intay tahay uun intaasuba ilama aduunku aad u tahay intaasunbaa lagu fasaxay wax ka badan laguma fasixin oo laguma ogola xagga waxay ka hadlaan culimmadu waa inaad xagga ku jiridda lafdeeda dee aanad markaa iskaga fikirin unaad wax iskaga xisaabsanine ile intaa yare dantaada ay ahayd unbaad yacni lacagtana lagaga qadaya laguna fasaxaye dee waa inaad markaa iskaga soo baxdaa maka waxaa laga yaabaa dadku waxaa laga yaabaa dadku inay iskaga fikiraan oo yaalay mudan xamiidayso waxaad arkaysa isagoo lagu wada feegaray wuxuun lagu wada qoro laga buuxiyey yacni waa fikirkaa dadku markaa ay ku dhex fikirayaan halkaa inoogu joogo